walaalayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka cawayska washington barnaamijka cawayska caawa waxaan idinku hayaa nin carrabka iska gooyey kadib markii uu isaga caal waayey inuu xaaskiisa ka caraysiiyo nin ka yaabay qaaradda afrika kadibna maanse ka tiriyey qormo buufisaa jira qaab curyaana baa jira quud daciifa baa jira qiimihiisu liito dadku uu ku qatanyoon wuxuu qaba nin baa jira qaxar iyo dhibaatiyo wixii lala qaxaa jira qaaraddaa madow badan waa hal abuuree fu'aad cabdisalaan goor dhow ayuu noo dhammaystiri doonaa la yaabkiisa afrika waraysiga farxaan xidigna maxaa ka cusub caawa sida ubaxa geedaha eedanka foora aragaaga geliyaan ku ildoogsadaayo naftu naftu ku istareexda waa caawa iyo cawayska aan ku bilaabay ahlabuure fu'aad cabdisalaan oo ah nin koomikista ah ayaa caawana barnaamijkan cawayska washington waxa uu inoogu hayaa tix gaaban oo uu isha kula raacayo qaaradda afrika markii uu dhinacyo badan ka fiiriyey ayaa waxaa u soo baxay sifaha qaaradda ay leedahay qaar ka mid a qaaraddaa madow ee qoqobaha u kala xidhan qarniyaal horoo tegay ingiriis wuxuu qoray qaarba qaar ha quudhsado qudhoo layska wada jaro qabri laysu wada diro qaramada midoobiyo waxaan anigu soo qoray ha quudsheen dadkeedae qaxar iyo dhibaatiyo qayladhaantu yee hadhin qorshayaal da'weyn iyo qaab gumaysi weeye hay-ado qaxooto qadarkoodu tobanaan qaar dhaafayaanoon wax u qabanin baa jira qaadi boolisaa jira laaluushka qaato hadduu kiisaskaa qoro kugu xidhayo qarash iyo nidaam qaawan baa jira qormo buufisaa jira qaab curyaana baa jira quud daciifa baa jira qiimihiisu liito dadku uu ku qatanyoon wax u qabanin baa jira khilaaf culimadaa jira kala qaybsanaan iyo qaxar iyo dhibaatiyo qalalaasa dhaliyo mikrofoonna qaato wacdi qiimo badanoy bulshadu u qushuucdiyo qaabkii wax farineed aan u qaadanayno qaarba qaar duraa jira kumanaanan qalanjo inta uu qarniga kacay guru qoofalaayo qoorta taagayoon cidi qaadan baa jira qoom faasiqaa jira filimada qadariyo waana lagala quusto qoorta xiiran baa jira makhaayado qallooco inta qaadka lagu cuno sheke qaran burburisiyo qabiil lagu dhisaa jira qaxar iyo dhibaatiyo wixii lala qaxaa jira qaaraddaa madow badan qaaraddii baad la yaabtay afrika haa qaaradan africa waa qaarad maskaxda ka curyaansan
waa hagaag waxaa stuudiyaha ila fadhiya maxamuud mascad maxamuud bal marka hore soo dhawow casho waa dhowahay adiga dhegeystayaashana waan idin salaamayaa dee dabcan sheekaad iga sugaysaan soo ma aad iyo aad waxaan kaa sugaynaa sheekadan ku saabsan bal ninkan carabkiisa intuu soo qaatay maqaska yiri carabkayga waa u caalo waaye bal sheekadiisa waa sidaas aad carabka ugu dhifatay caashoy ilaahu carabka horta aanala ka goynta dabcan waa waanba shaqo beeri lahayn waxaan wax ku cunana waan weyn lahayn salaamaad ee cashay sheekadani waxay ka dhacday magaalo la yidhaahdo senwa oo ku taalla waddanka indiya waxaa jiray magaaladaas nin ku noolaa oo soddon iyo laba jira oo ah dadka tiifiyada markay soo hallaabaan sameeya oo dayactira ee waxaana la yidhahdaa magaciisa bunti ferma ninkan waxa uu ahaa nin hadal badan oo hadallada afkiisa ka soo baxa aan mararka qaar ka fekerin laakiinse waxyeeladooda markuu hadalladaa yidhaahdo kadib dareema haweenaydii uu qabay xaaskiisa ahayd ayuu aflagaado iyo hadallo xunxun oo aanay u qalmin marar fara badan kula dhaqmaa oo madaxeedu ay qaadi waayeen oo weliba kaaga darane aan kala joogsi lahayn wow oo malaha markay wax tirahdaba xoogaa buu ku sii daaya maalintii dambe haweenaydiisii u adkaysan weysay hadallada xunxun ee ka soo gaaraya saygeeda markii dambe waxay go'aan ku gaartay maalin cad inay iska dhaqaaqdo ay tiraa wallekan waa xila gubeela lama noolaan karo waa garta ka tagtay islaantii ee ninkii dee odaga ahaa xaaska qabay ee guurka iyo raxmadda ku jira ee ninkaa wanaagsan iska ahaa waxa dhacday inuu cidladii u adkaysan waayo sheekadii dhibsaday gabadhii ka tagtay dib uu u xisaabtamuu isku noqday war wuxuu yidhi horta maxaa keenay gabadhani inay kaa tagto waxaad u geysatay se maxay tahay maxay tolow ka caban jirtay ninka waxaa u soo baxday in dhibka dhan meesha uu ka socdo ay tahay carabkiisa ninku ma qalbi xuma islaantana ma necba oo qalbiguu ka jecel yahay isaga carabka laakiin carabku kontarooli waayo. marka wuxuu sheeko rogrogo isku laabto ee, ninkii wuxuu go-aan ku gaaray haddiiba carabkani yahay waxa dhibka kuu keenaya oo talow isaga dhanba maad iska jartid waa markaasuu inta maqas soo qaatuu qaybta dhexe ka gooyo intaa hore ee carabka uu ka dhuubmo ayuu ka soo jaray waxa uu damcay ninkii markaa inuu markuu carabkii iska gooyey xaaskii la xiriiro uu ku yidhaahdo carabkii baan iska jaray mar dambe cidina ku caayi mayso dee soo laabo laakiin nasiib darrada dhacday casha ilaahay hadda waxaan war laga haynin oo cidina aanay ogeyn ninkaasi dhibaatada intaa la eg maray inuu haweenaydii dib u hantay iyo in kale waxaase la hubaa in markii uu xanuunsaday ee dhiig baxay cisbitaal la geeyey cisbitaalkana loo sheegay sababta uu ninkana sidaa u yeelay inay ahayd xaaskiisii uu jeclaa oo ka carootay kadib markii caaydiisi uu dul qaadan weysay darteed inuu carabkii iskaga gooyey marka hadda arrintii faraha booliis baa kula jira waxaad ii sheegtaa maxmed marka markuu carabka iska gooynayey iyo intuu dad isugu yeeruu ku yidhi carabkaan iska jaraya sababtan u samaynayana waa sidaas mise markuu carabka iska jar u hadlay oo markaa maba hadli karin malaha dabcan markaa ma aanu hadli karin laakiin waxa uu meesha ka muuqata in ninku markuu carabka iska gooynayey dee la ogaa sababta ay xaaskii kaga tagtay islamarkaasina uu ahaa dee nin carabka inuu gooyo qorshaystay marka sidaabaa lagu ogaaday in uu ninkani arrinta uu sidan u sameeyey ay tahay xaaskii uu jeclaa darteed soo noqoshadeeda inuu carabkiisa ku waayo waxaanse la ogeyn cashay haddii ay soo noqoto talo muxuu kula hadli doonaa maxamuudow ninkaasi wax kalou sameeyuu waayey intuu carabkiisa qarjab ka sii lahaa dee waa iyadii soomaalidu oran jirtay ee rag tashaday cir waa toli karaa taaka labadii marka ninkani taladiibaa waxay ka gashay in uu carabki iska jaro si uu dhibkii kaga yaraado marka cashoy hadda anagu oran mayno carabka aan iska goyno ama carabka la iska jaro midna kowdhe balse waxaan samayn karnaa oo keliya cashay inaan carabkeenna ka adkaano
aad iyo aad aad iyo aad degeysatay toddobaadkii horeba ay la socdaan waxaa barnaamijka qaybtiisa dambe aan ku waraystay fanaanka farxaan xidig caawana farxaan xidig waxaan inooga hayaa qayb labaad oo ku saabsan waraysigaas dheer aan la yeeshay anigoo halkiisa uun ka sii wadaya marka laga soo taga heesahaas aad la qaada fanaaniinta waaweyn iyo kaltuun bacdiyaad hore u sheegtay iyo saare halgan iyo kale laakiin ma jiraan heese kale oo markii aad heesahaas aad qaaday farxaan xidig uu booming noqdo samadaas ku shareeray heese markaa lagu ay abwaaniin kuu sameeyeen ay ku yidhahdeen heesahana balqaad wa waa halkaagee looma dhame waxa weeyaan oo kolley intaa waxaan garab waday ama aan aan qaadi jiray heeso aniga ii gaara oo anuhan leehay oo laigu magacaabayo anu dee malihii heese dee laigu magacaabayo farxaan baa qaaday laleeyahay marka waxa weeyaan heesaha waxa u horreeyey sahre halgan heesahani markaa sahre halgan waxaan la qaaday laba heesood heesuhu waxay ka yimaadeen jabuuti jabuuti baa midhaha lagu sameeyey laxanka lagu sameeyey yar inan yar oo dhalinyara oo ababa la yidhaahdo oon aada u salaamayo abwaana oo dhalinyara oo reer jabuutiya ayaa midhaha lahaa laxanka waxaa lahaa daa-uud cali masax muusigana waxaa tumeeyey group reer jabuutiya oo c d caliwikiya ugu horeeyo marka heesahaas iyaan helay nasiib iyagoo muusigii tuman yahay oo sahra aan is aragnay oon isbaranay sahra halgan oo france ka timiday london timiday marka heesaha baan la qaaday marka heesahana way jiraan oo waa laba heesood waxaan sahra la qaaday horta maxaa ka mid a ereyada haddaad qaar nooga sheegto hees waxaa kamid a sida ubaxa geedaha eedanka foora aragaaga geliyaan ku ildoogsadaayo naftu naftu ku istareexda heeska baa kamid a wa waa hees aad iyo aad cajiib u ah sidoo kale qudhayda heese dhowra ayaan kaydka ka soo saaray oo adig aad qaado tusaale oo kale heestan
aroor hore cirkoo suba onkodiyo hillaayo saxansaxa udkoon udda waa naftaydo aroor hore cirkoo suba onkodiyo hillaayo waxaanun jeclaystaa intaan aragtidaade waxaanun jeclaystaa intaan aragtidaade adna anna sidoo kale waa eray su'aale adna anna sidoo kale waa eray su'aale riyo riyo maygu aragtaa mayso abraartaa adna anna sidoo kale waa eray su'aale adna anna sidoo kale waa eray su'aale riyo riyo maygu aragtaa mayso abraartaa
waa gartay yaas kale yaa kuu sameeyey heestani heeskan caashicud waa wanqank- wanqalkii fankayga marka waa heeskii iigu horreeyey een anu laygu magacaabo ama laygu wanqalo oo hees aan anu lahaado marka waxa sameeyey em, legend ama xidigihii fanka soomaaliyeed waa beri oo midhaha iyo laxankaba isagaa le marka maxamed warsame qaysaali oo dooxa ku nool qatar Waa baa fanaaq.
midhaha iyo laxankaba le miisigana waxaa raaciyey oo igu soo tumay australia ninka magaca ii bixiyey farxaan xidig ani farxaan muuse cigan baa la yeedhanayay ninka xidig ii bixiyey oo australia ku nool oo siciid ibrahim siciid sumbul la yidhaahdo oon isku eh, gu- generation ahaan maan dhalinyar aan isla wakti ahayn fanka soo een, eh, fankayga qayb jabuuti markii aan soo gelayay een, ka qayb qaatay oon isku koox ahayn qa- qolada ciidanka xarbi aan wada galnay mar qura eh, ciidanka jabuuti bu inankaas oo australia ku nool oon aad iyo aad u salaamayo baa miisiga raaciyey isagaa miisiga tumay marka heesku waa sida heese kale waa la sameeyaa hay maxaa ka mid a heeska waxaa ka mid ah raxiin raxiin waxaan u- waxaan u malaynaya inay xaaska tahay oo xaaska ahaa waaw waaw raxiin waa salaamaya iyadana Eh, Aad baan ku- bal heestaas waa wax- bal wax iiga sheeg erayadeeda iyadoo aan music lahayn walaahi waxaa sameeyey erayada iyo mis- laxankaba waxaa sameeyey abwaan aniga heesihiisa iyo laxankiisa aada ii naasibaan oo la idhaahdo saciid ilkajiir saciid abubakar ilkajiir waxa weeyaan marka heeska raxiin waxa weeyaan ismihiyo ilwaade reexaan udgoone rabbi tuisiiye ragnayga horumarisay ama ramadka geelo mira maalni doogliyo rug barwaaqa joogo kaymaha ruxaaya raxin oridayday wacadkii rumayso reerkii daryeesho ubadkii rabbayse rafiiqi naftayday ralliyayna tahay rugtadii la yegleeshiyo wan wan wan wan ku rayne guurkee
aysiyo barwaaqoy rabitaankii noloshay raaxiyo wanaage rajacaayahayga aysiyo barwaaqoy rabitaankii noloshay raaxiyo wanaage rajacaayahayga marna roob qayoodo abar lagaga raystiyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqa marna roob qayoodo abar lagaga raystiyo raxmad eebba shubayo loo wada riyaaqa raxin oridayday wacadkii rumayso reerkii daryeesho ubadkii rabayse
heestaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka caweyska washington ee caawa nabadgelyo Rain